dagaalkan dagaal aad iyo aad yani u falxun waaye oo naxdin leh labadan beelood runtii oo abdi isaga duug oo runtii wala dhashay oo walaalaha ah dagaalo sukay waa arki jirnay laakiin kan oo kale weligeena mayna arag sagaashii kuudii dagaalkii bilowday dhexdooda ayaa hadda socda marka arrin falxun wey marka maxaa ilaa hadda maamulkiina uu ka qabtay arrintaasi anagu intii saa la socotay maclimoo mutajir lama hayno gobolkii canshuurna lagama qaado san hadda adag oo anaga operation oo ku dhex galno ma hayno dawladda dhexena kama hayno salaliga marka waxaan anagu hadda calan cad baan wadnaa aan warsanayna leena kala istaaga ciidamada amisom ayaa maxaa waxaan anigu runtii ku amray inay kala dhex galaan maadaama ciidanka socda caalamka ay yihiin dhexdhexaada dawladda dhexena waxaan ka codsanay in ciidan xoog badan oo sida booliiskii nabasugidda oo kale in lasoo diro si ugu dhex xiix badan loo kala dhex dhigo marka waxaad moodaan hadda labada beelood inay xiise dagaal inay qabaano waxay kusoo xasuusinayaan sagaashimeyadii wixii soomaaliya ka dhacay macnaha qaabka meel walba macnaha isu abaabulaysa qaabka ay u kala cadgoodsanayaan dad maras ah aan waxba garabsan oo meelaha ku jiraan maahan shaqo ku lahayn ayaa caaris loo isticmaalaya loo yani ku dhintay meela dagaalada ka fog ama meelaha isku haystaan marka anagu hadee maxaa jira waxaan ka codsanaynaa jeedaha caalamka sida u-n-ka iyo dawladda dhexada in si degdega loosoo farageliyo oo gacan nagula siiyo amisoomna waxaan ku amrayna inay kala dhex gasho oo inay joojiso dalkan maxaa lagu dagaalamaya maxay tahay sababta loo dagaalamaya labadan beelood horta khilaafkooda wuxuu ka bilaawday dhul kadibna siyaasad buu isku bedelay marka waxyaalaha laisku haysta waxaa kamid a dhinaca beeraha maxaan ku irahdaa waa qodobka koowaad oo ah beerihii ajeendooyinka hadda maanta dagaalka meelaha culus uu ka dhacay waxaa kamid a maxaa tuulooyinka ajeendooyinka dhexdooda sida busley iyo sida sagaroolin iyo ilaa laamiga ayuu ku fiday macnaha ilaa celwareego busley waa ajeendooyinka dhexdooda waay sagaroole waa ajeendooyinka dhexdooda waay dhinacan kalena maxaa ku irahdaa ilaa meeshii la yidhaha maxaa ku ay butey iyo yaa jahur awdegdi ilaa janaali dagaaladan soo noqnoqonayo ajeendooyinka dhexdooda waay marka waxaan filayaa marka dhul iyo maxaa ku irahdaa iyo beeri iyo siyaasada saddexdaasa ugu waaweyn iyo wixii laga dhaxlay dagaaladii sokeeye labaatankan sanada marka maxaa khasaaraha ka ognahay ilaa hadda toddobaadkii u dambeeyey anamo maqaalaha dad haween in lagu dilay marka maxaad kala socotaan khasaaraha halkaasi ka dhashay maanta keliya labiiy toban ayaa maxaa kula ku dhimatay dagaalkii walow shacab maxaan ku maanta ayna waxba kasoo gaarin magaciyadii dagaalama ay ahaayeen maleeshiyaadkii labada beelood ah laakiin waxaanse ka xumahay runtii oo aad iyo loogu xumaadana ah in haween arsi ahaan loo kala dili oo dhul nabada joogay oo meelaha maxaaka maleeshiyaadka ay isku horfadhiya aanan ahayn markaasaa laleeya markaa khasaar way jira qiyaas ahaan oo weli baaritaanka waan haynaa muddadan laba usbuuc ah arsigii ilaa iyo dagaalkan kii maanta iyo kii mataraad oo ka dhacay inta udhexaysa markii shalabood waxay marayaan ilaa iyo saddex iyo labaatan qof labada dhinac ah